markana hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray waa tahay waa nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daanduray halmaa hadal kuma jira waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa hambalyada iyo heesaha heese dhowr ah ayaan idiin haynaa galabta dhambaalka ugu horreeya nuur maadaa akhriyo masaaniga ibraahimna waa mahadsan tahay dhambaalka ugu horreeya bal noo soo qabo wuxuu naga soo gaaray axmed korondiile iyo idriis cusmaan xaaji iyo abubakar maxamed iyo ardoon saadiq iyo adeer xuseen dima iyo xuseen cusmaan sahnuuni waa wariyena v o a magaalada qaahira waxaanay jecel yihiin iyagoo kala jooga dunida daafeeda inay taaniid gaarsiiyaan maxamed tahliil maxamed deeq iyo shukri maxamed caruus oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxayna leeyihiin guurkiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo aamiin ayaan leenahay dhambaalka dhinaceyga ugu horreeya ibraahimow waa hambalyo meher waxaana diraya dadka kale ah hooyo khatre aadan axmed cabdulaahi aadan axmed kongo iyo caruurtiisa hooyo canab guddoomiyaha xisbiga wadani doctor cabdiraxmaan ciro odayga reer cilmi raage ayaa la yidhi maxamed cilmi raage iyo xaaskiisa xaajiya khatre qaali garaad xuseen geelle iyo reer cilmi raage oo idil reer aadan rayid reer xasan daahir iyo ganacsada abubakar mubaarag iyo xaaskiisa ayaan cilmi raage iyo caruurtooda ustaad maxamed cabdulaahi gaaljeclow iyo xaaskiisa shukri xasan iyo caruurtooda cabdi maxamed rooble iyo xaaskiisa ifraax cilmi raage cabdirashiid cilmi raage iyo xaaskiisa nimco iyo caruurtooda mune cilmi raage iyo saygeeda cabdirasaaq iyo caruurtooda suleeqo cilmi raage iyo cabdinaasir cilmi raage xamdi cilmi raage shaadiye cilmi raage maandeeq axmed suude iyo dad kale oo fara badan oo kala jooga dunida daafaheeda waxa ay halkan hambalyo meher ay ugu dirayaan doctor mustafe xasan daahir iyo filson cilmi raage oo meherkeeda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin noqda kuwii soo dedejiya arooska iskuna waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin aamiin heesta ugu horreysa ee dhegeystayaasheena usoo qabanaynona waa heesta hiil waxaa wadajir ugu luqeynaya mukhtaar shariif mukhtaar social iyo sukayari
waxba ila kurdiyo ma aqaano jir ujeedada hadafka goob anuun waxba ku qambay hawshow ila qabata iyo ilban ka doonaya haben waa iidharad kurdiyo ma aqaano jir ujeedada hadafka goob anuun waxba ku hambayin hawshowo ila qabata iyo ilban ka doonaya waxaanahay
hadday kula adag yihiin aniga ii how yaraana quraan uga soo tashaday ee waxaad ii hayso keeye waxaanahay wiil isubaga hadday kula adag yihiin aniga ii how yaraana quraan uga soo tashaday ee waxaad ii hayso keeye
codadka mukhtaar shariif sochal iyo surqayaray iyo heestoodii hiil aanu intaasi ku dhaafno waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay aada ugu heleen markaana aan dib ugu laabanno dhambaaladii aada inoo soo dirteen dhegeystayaal ibraahim haye dhambaalka nuur wuxuu naga soo gaaray siciid nuur gowsood iyo khadro duraan warsame iyo deeq qase iyo faadimo axmed birmed mahad weyl warsame iyo aamina cabdi warsame iyo abwaan deeq sheekh warsame iyo cabdulaahi kilic warsame iyo cabdiqaadir sheekh warsame iyo xamdi dhagluul iyo waxay yidhaahdeen gumaas cabdi warsame iyo sayid nuur daahir warsame iyo cabdiqaadir laabsaalax iyo anfac maxamed maxamuud iyo aamino daahir warsame aadan siidow aadan iyo dhammaan asxaabta waxa ay ku nool yihiin duunya dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay hambalyo farxadla ay u diraan axmed daacad iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa sacdiyo cali hore oo ku aqalgalay degmada cabdiwaaq waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina eebaheeda kale si ubad qeyr qabaa kalana kulmaa nolol raaxa leh iyo bashbashi buruqa aamin ayaa leedahay aamiin ayaanu leenahay dhambaalka gacanteyda ku jira waxaa diraya dadka kale ah abshir aadan maxamed oo loo yaqaano abow cabdinaasir aadan wadani iyo maxamed cali mayow iyo maxamed sandheere ibraahim cabdiraxmaan booniyey iyo cadaay ibraahim sariirto muxaab aadan maruubow iyo cali xasan cabdinuur maxamed aadan shukur iyo mursal cali bardaale dadkani waxa ay kala joogaan dalka iyo dibaddiisa waxaana ay hambalyo kal iyo laab ah ay hawada u marinayaan cabdilatiif bare aadan iyo marw xabiibe yuusuf oo ku aqalgalay tuulada qoondhood waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin ayaanu annagana leenahay waa hagaaga xaggii heesaha ibraahimow dhegaystayaasha waxaan usoo qaban doonaa heesta halkudhigeedu uu yahay adun baan ku doonayaa waxaana ku luuqaynaya fanaaniinta cabdi qabooje iyo nimca yaasiin adun baan ku doonayaa ee kowni adun baan ku dawadaa ee labani adagintu igu xidhan ee saddexni dulqad baan ka rabaa dadaal aniga haye alla deeqdana baxse adigu daacadi ahaw alla deeqdana baxse adigu daacadi ahaw damashad farax jacayl daway ila dadaheen damashad farax jacayl walaal ila dadaheen nimcoy ila dadaheen
haye alla deeqdana baxshe adigu daacadii ahow alla deeqdana baxshe adigu daacadii ahow abdamashad farax jacayl waa hagaag heestaasi adu baan ku doonayaa iyo cododkii cabdi qaboojiye nimcayaasina ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaa ku noqonaynaa waxaa noo baaqaya maryan cabdinuur malyuun cabdinuur isaaq cabdinuur aabe sheekh rashiid macalin iyo aabe sheekh suleymaan macalin iyo hooyo ambiye aadan iyo cabdicasiis sheekh suleymaan iyo cabdiwahaab macalin iyo axmed macalin iyo suleyqo sheekh suleymaan iyo dhammaanba reer sheekh suleymaan iyo reer sheekh rashiid macalin iyo reer isaaq cabdinuur waxaana ay jecel yihiin inay si walajira halkan uga hambalyeeyaan nuurto maxamed aadan iyo mustaf sheekh suleymaan oo arooskuod uu ka qabsoomay ufurow oo ka tirsan gobolka baay waxay leeyihiin ducaduna waa xaggiina waxaan leenahay allaha ka dhiga arooskaasi kii lagu nasto oo lagu nagaado eebbana ubad qayrqabo oo kala siiyo aamiin aamiin ayaanu leenahay ibraahim ow dhambaal aada loo soo sharxay oo ubaxyo lagu xardhay ayaa markaan gacanteeda ku jira waxaana diraya dadka kale ah caasho macalin maxamuud khadiijo macalin maxamuud maxamed macalin maxamuud iyo maxamed xaaji cabdulaahi oo loo yaqaano xaajiyow hooye ruqyo xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda batuulo xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda cali xasan cabdiraxmaan cali yang aamine aadan maxamed iyo ugaas cusmaan aadan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale saciid cabdiraxmaan cabdulaahi doctor dhammaan dadkan oo kala jooga dalkii dibaddiisa waxa ay halkan hambalyo dhalasho ay ugu dirayaan aabe xasan maxamed cabdulaahi iyo hooyo nuuriye macalin maxamuud oo wiil ugu dhashay baa layidhi degmada kurta ee gobolka bakool taariikhdu markay ahayd tobankii bishan marj sanadkan labada kun sideed iyo tobanka wiilkaani waxaanu leenahay ibraahim uu noqo adeerkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamiina waxaan idiin soo qabanaynaa codkii kuusow kurtuwaare iyo heestii saynabey
Shabbat
heesta saynabey iyo fanaanka codka macaan kuusoo kuntuwarey haddii aan intaasi ku dhaafan aan dib ugu laabanno kaalimihii dhambaalada aad inoo soo dirteen ibraahim haye waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray siciid nuur gowsood iyo khatra duraan warsame iyo deeq qase iyo faadumo axmed birmad iyo mahad wiil warsame aamine cabdi warsame iyo waxay yidhahdeen abwaan deeq sheekh warsame iyo cabdulaahi kilic warsame cabdiqaadir sheekh warsame xamdi dhagluul iyo gumaas cabdi warsame iyo sayid nuur daahir warsame iyo cabdiqaadir laabsaalax iyo anfac maxamed maxamuud iyo aamine daahir warsame iyo aadan siidow aadan waxaana ay jecel yihiin in ay iyagoo duuna dacdadeeda kala jooga ay hambalyo gaadhsiiyaan sacdiyo cali hurre iyo axmed daacad oo waxa ay yidhaahdeen aqalgalkoodu uu ka qabsoomay degmada cabud waaq oo ay leeyihiin arooskiina aamiin aamiin ayaana naguna leenahay annaha dhankayga waxaan hayaa dhambaal hambalyo aroos ah waxaana diraya dadka kale ah xuseen xasan xuseen oo ku magac dheer xusni fashion iyo xasan nuur cumar aadan xasan cali ibraahim iyo cabdulaahi yuusuf ibraahim xaawo yuusuf ibraahim iyo faadumo yuusuf ibraahim cali yuusuf ibraahim dhammaan dadkan oo ku kala nool gobolada baay iyo bakool waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan maxamed yuusuf ibraahim iyo marwadiisa aamine maxamed cumar oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela markaana aanu ku nasanno kaalimihii heesaha waxaana dhegeystayaasha u ciyaari doonaa ibraahim oo haye waa hee shuutay caashiq ah caashiq ah la shuuteeyo waana codadka axmeddey abubakar alacmaari iyo sitey qosol wanaag
dabkiika shisheeye dabka ruuxa u taage dabka ruuxa u taage ninka inuu mar waaye sharlaga naari bulshada ee daafiika jisheeye sharlaga naari bulshada daafiika jisheeye dabka ruuxa u taage dabka ruuxa u taagay ka inuu maran waaye
caashaqiishala joogay ikamaanta la sheego caashaqiishala joogay ikamaanta la sheego shaxda la isku dagaaye sharafko sharafko kalmaahine shacni la'aan yeelasho shala joogay ikamaanta la sheego caashaqii shala joogay ikamaanta la sheego shaxda la isku dagaaye sharaftood sharaftood kalmaahine shacni la'aan yeelasho
shimbir nabadeed shimbir nabadeed shimbir nabadeed suudkow buubeyse shakiishalay shakiishalay shabkeeda laga ilaalshahay
suma ija لهالك أتمشى معي تعالك فرحة بيس الله شبيان شيطان لك حجابي عاشق يا شرف انت عايش حيانا عاشق يا شرف انت عايش حيانا شيخ دي نبي عشقي شهيري انت اسمعك شيخ دي نبي عشقي شهيري انت اسمعك شرف واقف سايا شافوا بينا شرف واقف سايا شافوا بينا شاقني عشاك شاقني عشاك شاقني شو تاعي عشقا شو تاعي عشقا شاقني عشاك شاقني عشاك شاقني شو تاعي عشقا شو تاعي عشقا
waa tahay shuutay caashaq ah codadkii axmdey abuubakar iyo sitay qusul wanaga ayaan intaas kaga gudbanaa xaggii dhambaalada dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray aabe axmed bocor iyo suldaane axmed bocor iyo ibraahim axmed bocor iyo abuukar axmed bocor iyo cabdi jamaal xasan gaab iyo naciimo xasan gaab iyo amal xasan gaab iyo yasmiin xasan gaab khaalid xasan gaab iyo cabdirashiid xasan gaab iyo dhammaanba reer macalin abuukar suldaano maryamo iyo leyla iyo ubax axmed iyo seynab rooble xuseen iyo shukri khaliif iyo hooyo ruqyo cabdi iyo fartuun nuur cali iyo axmed nuur cali iyo fawziye shariif iyo juweriye shariif iyo muhanad shariif iyo abdi maxamed eh, sheekh cabdi dhammaana waxa ay leeyihiin ah, dadkaasi iyo weliba asxaabta ibraahim bocor xuseen cabdi rooble iyo mahdi muuke afey waxa ay jecel yihiin inay tahniyad farxad leh ay gaarsiiyaan faadimo nuur cali iyo cali bocor oo arooskooda uu ka dhacay muqdisho maxaad ugu ducaynaysaa arooskaasi nuur ibraahinow ducada adaa igaga farudhuubnaay laakiin waxaan ugu duceynaynaa waxaanu leenahay eh, noqda kuwii isku waara oo ummada kheyr qabana kala hela oo bashbash iyo barwaaqo iyo reenreenba ku wada caweeya anna ibraahinow warqadda gacanteeda ugu dambeysa waa tahniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah maxamuud axmed faarax jaamac warsame cigaal yuusuf ducaale iyo aabageedi xaliimo xasan iyo faarax ayaa la yidhi dadkaas waxay tahniyad u dirayaan cabdiraxmaan jaamac muuse iyo cibaado daahir faarax oo gabar ugu dhalatay magaalada boosaaso taariikhdu markii ay ahayd labaiyo tobankii bishan maarso sanadka labada kun sideed iyo tobanka gabadhaasna waxaa loo bixiyey khadiijo cabdiraxmaan jaamac ibraahim ducada waa dhankaaga waxaan leenahay allah ka dhigay gabadhaasi tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin ayaanu leenahay heesta ugu dambeysana dhankaadan usoo riixay ibraahim mar kale heesta roblow markii aan kuu rabay baad raadkayga goyso mid kaloo ruclayse yaa salaam daadure waxaan bas dhahay eh, cabdiqaadir xasan dhegey allah u naxariiste codkiisii miyaad dhegeysanaysaa mase codka daandure waxaana ku luuqeeya dhegeystayaal heestaasi fanaaniinta hiba maxamed hudoon hiba nuure iyo allah u naxariiste fanaankii weynaa cabdulqaadir xasan dhegey iyada ayaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha tan iyo inta aan dib dambe ugu kulmi doono barnaamij midkan la mid ah waa nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandure oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
iyo
Thank you. Thank you.